waa hagaag dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ciid wanaagsan ayaan idin leenahay markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamij gaar ah oo aan ugu magac darnay daryeelka ducafada waxaana halkan ka soo jeedinayaa walaalkeena yaasir cabdale ee ku soo dhowaada
سبحانه ما لي إله غيره أشكو إليه ما يلم بحالي وأنام يملأني اليقين وإنني لأرى صباحا بغيتي ومنالي فوضته أمري بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oon ugu magac darnay daryeelka ducafada kaasoo aan kusoo gudbin doonno jawaanib kala duwan oo ka mid ah sida ay dadka muslimiinta isku garabsan lahaayeen khayrka islamarkaana waxu tari lahaayeen kuwooda ducafada ah maxay diinta islaamku ka tiri garab istaaga iyo kafaalaqaadka agoonta dadka muslimiinta ahse maxaa la gudboon xiliyada ciidaha oo kaga aadan agoonta warbixin ayaad dhegaysan doontaan inshaa allah barnaamijka waxaa nagala qeybgalaya wariyaal ka tirsan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan iyo qaar ka mid ah culimada diinta islaamka kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka daryeelka ducafada
لكن الكريم أحاطني نعما لا أعجز وصفها بمقالي فالعين تدمع حين يغمر فضله قلبي وما أديتها أعمالي أهملت طاعات ولكن لم يكن يجزي على الإهمال بالإهمال كم أمهل الرحمن قلبا غافلا فلعله يصحو على إقبال وهجاك mar kale dhegaystayaal waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan gudaha u galaynaa barnaamijka daryeelka ducafada muslimiinta ku nool caalamka waa hal jasad oo kale kaasoo ay haddii xubin ka mid ah xanuunsato oo jirka intiisa kale la qeybsanayo dhafarka iyo soo jeedka sidaba uu yidhi suubanaha sala allahu calayhi wasalam maadaama ay sidaasi tahay waxaa lagama maarmaan ah in dadka muslimiinta ay isgarabsadaan islamarkaana ay ka warqabaan oo ay daryeelaan kuwooda ducafada ah waxaana warbixin ku aadan tacaawunka iyo isgarabsiga inoo soo jeedinaya walaalkeen maxamed cali aadan أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا
dunida meel weliba oo aad fiiriso waxaad arkaysaa dadka muslimiinta ah oo dhibaataysan islamarkaana la nool marxalada aan la suuraysan karin taasoo ku timid kadib markii ay hilmaameen wixii mideen lahaa kana dhigi lahaa kayaan laga haybaysto arrinkaas oo ah qabsashada xarigga allah iyo iska caabinta cadowgeeda mid ka mid a asbaabaha ugu waaweyn ee ay ku hormaraan bulshooyinka adduunka islamarkaana ay ku gaaraan isku filnaansha dhan weliba ah waa tacaawunka iyo isgarabsiga dhexdooda ah waana midda ay maanta la-dahay ummadda muslimka ah ee wajahaysa duulaanka dhinacyada kala duwan leh tacaawunku waa tiir udub dhaxaad u ah dhisidda mujtamac awood badan oo horumarsan maxaa yeelay waxa uu xoojinayaa xidhiirka bulshada waxa uuna ka qayb qaadanayaa in la gaaro horumar dhan weliba ah waana mid ka mida waxyaabaha lafdhabarta u ah mujtamac weliba oo guulaysta bani aadamkuna awooddu ma lahan inuu keligiis guulaysto iyadoo howlaha laga doonayo uusan axad kale u kaashan qofku waxa uu wax ku yahay garab istaagga walaalihiisa haddii uu taasi waayana waxa ay ka dhigan tahay inuu laayahay tiiraad u adag oo ma jirto wax uu keligiis hirgelin karo waana midda ay soomaalidu tiraahdo far keliya fool ma dhaqdo kolka ay shakhsiyaadku si wadajir ah u shaqeeyaan islamarkaana ay isdhaafsadaan khibradaha iyo garashooyinka uu midba kan kala dheeryahay waxa ay taasi keensanaysaa siyaado xagga miro dhalka howsha ah iyadoo sidoo kale u saamaxaysa inay ka gudbaan in hal qof fakarkiisa lagu xadidnaado howshuna noqoto mid kala duwan hal abuur iyo khibrado kala duwanna leh waxa uu kaloo xoojinayaa horumarinta bulshada iyo dhaqaalaha marka ay iskaashadaan shakhsiyaadka iyo mu-asasaadka waxa ayna suuro gelinaysaa inay horumar la taaban kara ka sameeyaan dhammaan majaalaadka kala duwan sida horumarinta kaabayaasha xoojinta adeegyada bulshada iyo hagaajinta tayada nolosha dadka oo dhan taasoo ka qayb qaadanaysa dhisidda bulshad cadaalad ah oo isku dheeli tiran marka ay dadku ogaadaan in qayb kale oo mujtamaca ka mida ay dacminayaan garabkoodana taagan yihiin waxa ay dareemayaan kalsooni iyo qanaaco buuxda maxaa yeelay taasi waxa ay xoojinaysaa ruuxda mujtamaca iyo mas-uuliyadda sida wadajirka ah loo qaadayo qof welibana waxa uu dadaal ku bixinayaa sidii ay howshaasi u qurxoonaan lahayd mid ka mid a asaaliibta ay shisheeyuhu kaga guulaysteen dadka muslimiinta islamarkaana ay ku najaxeen xaqiijinteeda waa iyagoo kala googooyey islamarkaana u sameeyey xuduudo ay ku kala ilaalinayaan tani ayaa keentay in wadamada muslimiinta ay noqdaan kuwa cadow isku ah oo ay ka mashquulaan cadowgooda asalka ah taasi ayaana sababtay in dagaalo lagu riiqmo ay dhex maraan muslimiinta cadowga la isaga dhigay qorshahan oo ah mid ay muhiimad gaar ah siinayaan shisheeyaha ayaa waxa ay ka dhaqangeliyeen badi wadamada muslimiinta waxa ayna arrintaani dadka muslimiinta ah dhaxal siisay dib u dhacaadu weyn si ummaddu u noqoto mid isgarabsata islamarkaana garata cadowgeeda dhabta ah waxaa lama huraan ah inay wax ka fahanto noocyada isgarabsiga waxa uuna noqonayaa laba un midood kuwaasoo kale ah in wanaagga iyo alla kacabsiga la isku garabsado ama in dembiga iyo xadgudubka la isugu kaalmeeyo allah subxaanahu wa tacaala waxa uu qur-aankiisa kariimka ah ku yidhi
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب
alimaam ibnulqayim raximahullah waxa uu yidhi tacaawunku waa laba nuuc in la isku garabsado wanaagga iyo alla kacabsiga taasoo ay soo hosgelaysa jihaadka oogidda xuduudda allaah oofinta xuquuqda iyo in la siiyo dadka mutaystay arrinkaasina waa kan ayna fareen allah iyo rasuulkiisa amaa nuuca labaad waa in la isugu kaalmeeyo dembiga iyo xadgudubka sida in lagu heshiiyo daadinta dhiigga aan bannaanayn ama maal ay qaadashadiisu xaaraan tahay kaasi ayaana ah midka ay xarimeen allah iyo rasuulkiisa waxaa jira waxyaabo caqabad ku ah tacaawunka oo hortaagan midda ugu weyn uguna horreysa ee ka mida waxyaabaha ku horgudban tacaawunka waa anaaniyada iyo in aan kheyrka lala jeclaanin dadka kale tartanka afraadda ka dhexeeya ee aan wanaagsanayn jaceylka madaxtinimada hantida iyo waxyaabaha kale ee dheefta nafsiga ah caajiska dadka oo la xasdo tacasubka iyo xisbi jeceelka dadka oo malaha loo xumeeyo kibirka iyo in qofka uuba ismoodsiiyo inuu ka wan yahay keyrkiisa diinta islaamka ayaa si weyn u boorisay in dadka muslimiinta ah ay kheyrka iyo wanaagga isku garabsadaan sheekh fu'aad maxamed khalaf ayaana sharaxaad ka sii bixinaya sida ay shareecada islaamka uga hadashay majaalkan
يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق الغائلين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب الله سبحانه وتعالى مؤمنين تقودهان وحو أمري وكبوريي إن يسوك الميان الله سبحانه وتعالى وناقا إي الله كعبسي إن يسوك الميستان الله سبحانه وتعالى وحوليه وتعاونوا على البر والتقوى waxaana la hadlaya waa dadka ahlu towxiidka ee mu'miniinta ah allah wuxuu leeyahay waxaad isu kaalmaysataan samafalka iyo alla kacabsiga walaa tacaawanuu cala alitmi waalcudwaan ha isu kaalmaysanina dembiga iyo collaytanka dhexdiinna inaad dembi iyo dulmi inaad isu kaalmaysataan iska ilaaliya wattaqullaah allah ka dhowrsada wuxuu idinka xarimay ka hara wuxuu idin farayna fartoomaa ina allaha shadiidu alciqaab waxaad ogaataan haddaad wanaagga isu kaalmaysan weydaan oo dulmiga iyo cuduwaanka isu kaalmaysataan allah inuu yahay cadabkiisa mid uu aad u daran yahay الشيخ ناصر الصعدي رحمه الله تعالى wuxuu aad iyo aad u tilmaamay aayadani ee fii tafsiirihi taysiiru alcasiizi alkariim tafsiirkiisaas oo sheekhu raximahu allahu tacaala taysiiru alkariim alraxmaan mujaladka labaad laba boqol iyo soddon iyo sideed qaala raximahu allahu tacaala albiru huwa ismun jaamicun likuli ma yuxibuhu allahu wayardah min alacmaali aldaahirati waalbaatina min xuquuqi illaahi wa xuquuqi alaadamiyiina sheekhu wuxuu raximahu allahu tacaala biriga allana amray watacaawanuu cala albiri waa la leeyahay huwa ismun jaamicun likulli maa yuxibuhu allahu wayarda waa magac kulminaya wax kastoo alle uu jecel yahay uu ka raali yahay min alacmaali aldaahirati waalbaatina acmaasha midda muuqata iyo midda qarsoonba wax alla wixii allah raalli ka yahay allana uu jecel yahay waa samafal iyo ee wanaag weeye min xuquuqi illaahi wa xuquuqi alaadamiyiina taasoo xaqi allah subxaanah wa tacaala loo samafalayo oo allah subxaanah wa tacaala xaquu nasaaray la gudanayo iyo xaqa ay dadka addoommada alle nagu leeyihiin sheekhu wuxuu raximahu allahu tacaala waataqwa fii hadihi alaaya aayadatani attaqwa waxaa loola jeedaa ismun jaamicun litarki kulli maa yakrahuhu allahu wa rasuuluhu min alacmaali aldaahirati waalbaatina sheekhu wuxuu leeyahay taqwadana waxaa weeye aayaddan kariimada dhexdeeda ismun jaamicun litarki kulli maa yakrahuhu allaahu wa rasuuluhu wax kasto magac kulminaya weeyo in laga tago wax kastoo allah iyo rasuulkiisa ay nacayaan min alacmaali aldaahirati waalbaatina acmaasha teeda muuqata iyo teeda qarsoonba mideeda daahirada iyo mideeda baatinada ah wax kastoo alla nacayo rasuulkiisii nacayo in laga taga waa taqwo aayaddan gudaheeda sheekhu wuxuu hadalkaa ku yidhi kitaabkiisa taysiiru lkariimi araxmaan mujaladka labaad laba boqol iyo soddon iyo sideed nebigu sala allahu caleyhi wasalam ummadda aad wuxuu ugu beeriyey oo saxaabada uu ku terbiyeeyey ummaddiisa guud ahaanna uu ku booriyey in ay xaqa isu kaalmaystaan waxyaabaha la isu kaalmaysanaya waxaa ugu weyn allah subxaanah wa tacaala towxiidkiisa in la faafiyo oo dadka loogu yeero alle keligii in la caabudo in diinka ilaahay la difaaco oo loo jihaado waxaa la isu kaalmaysanayaa xaqa in maxaragtay la garab istaago baadilkana laga hortago nebigu sala allahu caleyhi wasalam mas'alada aad iyo aad buu ummadda ugu booriyey can abi hurayrata radia allahu canhu can innabiyi sala allahu caleyhi wasalama qaal man nafasa can mu'minin kurbata min kurabi dunya nafasa allaahu canhu kurbata min kurabi yowma alqiyaama nebigu sala allahu caleyhi wasalam waxa uu tilmaamayaa inay dadka muslimiintu dad isu gargaaro istacaansada inay noqdaan wuxuu abuu hureyre rasuulka alle ka wariyey inuu rasuulka alle yidhi man nafasa can mu'minin kurbatan min kurabi dunyaa ruuxa ka fayda ruux muslima kurbo oo kurbada adduunyada ka mid ah qurbooyinka adduunyada way badan yihiin ninkaa walaalka iyo muslimka ah gabadhaa walaasheeda muslimadda ah kurbada ka faydaaye nafasa allaahu canhu kurbatan min kurabi yowma alqiyaama allah wuxuu ka faydayaa oo faraj oga bixinayaa kurbooyinka qiyaamo oo kurbo aad u dhib badana ayaa alla ka faydayaa marka taa waa arrin weyn inaan isu taagno dadka muslimiinta cawnkooda iyo gargaarkooda iyo waxtarkooda kuwooda kurbaysan kurbada laga qaado markaasuu nebigu ku daro wuxuu yidhi waman yasara can mucsirin yasarahu allaahu fi dunya waalaakhirah qofkii ruux deen cusleeyey oo deenka iska bixin waaya u fududeeyey kii deenka kulahaa baa iska cafiyey waxbuu ka riday ma ahay nin kaleoo muslimiinta ka mid a ayaa deenkii ka bixiyey salafka waxaa laga wariyey ridwaanullaahi calayhim iyagoo meel fadhiya ayay waxay maqlayaan ninkii hebel ahaa waa deenoobay markaasaa deen lagu yeeshay maxkamadda looga yeeray markaasuu wuxuu raadinayaa ciddii deenka ku lahayd dhowr meel buu tegayaa kii dukaanka lahaa kii kale ma aragtay deenka ku lahaa markaasuu leeyahay hebel meeqaad ku leedahay intaasaan ku leeyahay markuu lacagta dhiibou leeyahay ilaahay wejigiisa waxaan kuugu dhaariyey oo hor ilaahay aakhiro aan ku weydiisan haddaad i sheegto inaan deyntaa ka bixiyey intaan noolahay qofaad u sheegi karta male ku kasta uu tago deenka uu ka bixiyo wuxuu dhahayay inaad iqarisaan rabaa ood i sheegin oo walaalkay u sheegin in anigu deyntaa ka bixiyey markaasaa sidaas walaalkii deenka uga gudayeen sidaa waxa yeelay cabdullaahi ibni mubaarak radia allaahu canhu marka waxaa la rabaa dadka muslimiinta deenka cusleeyey in laga fududeeyo waman yasara calaa mucsirin يسره الله عليه في الدنيا والآخرة سقنا الدنيا آخرة أمرتيس الله أفض دينيو ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة أرنك سدحادي وحويان وفي مسلمان عيبتيس أركتي xumaan ula dhuumanayay baad aragto dadka ka qarsanayey ishaadi baa alla tuusay qofka inaadan dad u sheegin laakiin isaga u nasaexayso niyow ceebtaa baan kugu arkay arrintaa iska ilaali cidna inaadan u sheegin qofka muslimka haddaad ceebtiisa asturto arrintaana ma aha arrin muslimiinta guud wax yeelayo waa ceeb isaga naftiisii ku koobnayd qofka marka ceebta muslimka asturaaye isagana allah subxaanahu wa tacaala adduun iyo aakhiraba ceebtiisuu asturayaa waman satara musliman satarahu allahu fi dunya walaakhira adduun iyo aakhira isaga allah ceebtiisa asturayo muslimiinta ayaan la ceebaynin amaa qofka muslimiinta dabagala oo cawradooda raaraaca isagana ceebtiisa allah raacayo qofka alla ceebeeyana gurigiisa dhexdiisu ku fadeexeeya muslimiinta in la asturo markaasaa rasuulka alle wuxuu yihi wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi allah subxaanah wa tacaala addoonkiisa kii u kaalmaynaya weeye maa kaana alcabdu fii cawni akhii maada masdariye wey inta uu addoonku uu walaalkii u kaalmaynayo gabadha muslimada gabdhaha muslimaadka walaalaheeda markay umuurteeda u kacdo intuu qof muslima qof kaloo muslima u kaalmaynayo intay gabar muslimada gabdhaha muslimaadka u kaalmaynayso allah baa u kaalmaynaya qof kastoo muslimiinta garab joogsada waxaana laga rabaa marka inaanu cadowga mid u noqonno annagana isu kaalmayno allahna waxaan weydiisanaynaa subxaana si dariiq ay mareen asxaabu muxamedin sala allahu caleyh wasalam iyo siday isu walaarsadeen siday naftooda isugu doorinayeen iyagoo oy gaajahaysa allah wuxuu ku ammaanay nimankii ansaar ahaa ee rasuulka ilaahay soo dhoweeyey naftooda inta ka dooriyaan iyagoo gaajo adag hayso ayay walaalahooda u doorinayeen faqaala jala wacalaa waaladiina tabawa'u addaara waaliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaajatan mima uutuu wayu'hiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa waman yuuqa shuxa nafsihi faulaa'ika hum almuflixuun ammaan meesha u dembaysaa alla ammaanay ridwaanullaahi calayhim ajmaciin alla wuxuu yidhi kuwa degay daarta iyo iimaankaba horay u degay oo macnaha daarta madiina dega iimaankiina qaatay yuxibuuna man haajara ilayhim waxay jecel yihiin dadka u soo hijrooday walaa yajiduuna fii suduurihim xaajata mima awtuu waxay siinayaan uma arkayaan ciliili waxay siinayaan dhib kuma aha bal waxay naftooda jeceshay u doorinayaan wayu'hiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa naftooday ka doorinayaan qaar baa ilmahoodii seexiyey gaajo ku seexiyey si ay walaalahooda muslimiinta ah ay wax u geeyaan ay wax u siiyaan wayu'hiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa waman yuuqa shuxa nafsihi qofka naftiisa bakhilnimadeeda alla ka ilaaliya fa ulaa'ika hum almuflixuun dadkaa way liibaaneen allahna waxaan weydiisanaynaa kuwa muslimiinta u gargaara oo diinka ilaahay u jihaada shahaadada loogu khatima allah inuu nagu daro allahuma aciz alislaam walmuslimiin waadila alshirka walmushrikiin wadamir acdaa'aka acdaa'a addiin اللهم ارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فوضته أمري وشأني كله فهو العليم بحاجتي وسؤالي كالطير يغدو ليس يعلم رزقه متوكلا في سائر الأحوال waa hagaag barnaamijka daryeelka ducafada ayaad dhegaysanaysaan mid ka mid a arrimaha ay diinta islaamku bogaadisay islamarkaana uu ajar weyn ku soo arooray waa kafaalo qaadida agoonta haddaba maxay diinta islaamka ka tiri garab istaagga iyo kafaalaqaadka agoonta dadka muslimiinta ahse maxaa la gudboon xilliyada ciidaha oo kaga aadan agoonta waxaa warbixintan ku eegaya walaalkeena mahad cubayd في الدنيا أفئدة حية ونفوس بالخير نديا صارت للأيتام ملاذا وحياة فاضت حنيا أيتام في الدنيا islaamku waa cadaalad waa mid ilaaliya xuquuqda dadka tabarta daran waxayna diintaynuna faraysaa in loo naxariisto carruurta yaryar la ilaaliyo xuquuqdooda xiriirka nagala dhexeeyana uu noqdo mid wanaagsan midka taagta daran laguma ceebaynayo tabardarridiisa lagumana xadgudbayo islaamku waa diin la timid xuquuq iyo waajibaad sugan waxayna iyagoo faahfaahsan ka buuxaan kitaabka qur-aanka kariimka iyo sunnaha nebigayna sala allahu calayhi wasalam يا كافل الأيتام كأسك أصبحت ملأ وصار مزاجها تسنيما ما اليتم إلا ساحة مفتوحة منها نجهز للحياة عظيما haddaba xuquuqdaasi waxaa ka mid ah xaq horey u jiray hase ahaatee ay maalmahan baahidiisu sii korortay maadaama ay muslimiintu la nool yihiin dhibaatooyin dagaallo iyo musiibooyin wada jira waana in la kafaalo qaado agoonta oo la ilaaliyo xuquuqdooda أبشر بصحبة خير من وطئ الثرى في جنة كملت رضا ونعيما agoonka waxaa u kulmay musiibooyin iyo dhibaatooyin isuheliya waa midka waayey aabbihiisa sidaasii darteed wuxuu ka mid yahay dadka taagta daran mararka qaarna waxaaba suuragal ah inuu ka mid noqdo dadka ugu tabarta daran maxaa yeelay wuxuu waayey dhabarkiisii xoogga u ahaa oo isaga ilaalinayey maadaama uu meesha ka baxay aabbihii arrimihiisa maamulayey xaalkiisana ka warqabay dhinaca kale waxaaba suuragal ah inuu aabbihiisa ka dhintay hooyo daciif ah oo iyaduba u baahan in laga warqabo la ilaaliyo sharafkeeda loona hadlo iyada iyo carruurteeda yaryar dhanka kale haddii aan la kafaalo qaadin agoonta oo sidaasi loo dayaco xuquuqdooda waxaa suuragal ah inay carruurtaasi ku barbaaraan tarbiyo aan wanaagsanayn bulshada muslimiinta ee dayacdayna lafteeda ay dhib ku noqdaan maadaama aysan haysanin aabbo u buuxiya booskaasi una qabta hoggaanka oo ku hagaa dhabbaha saxda ah انظر إلى وجه اليتيم ولا تكن إلا صديقا لليتيم حميما وارسم حروف العطف حول جبينه فالعطف يمكن أن يرى مرسوما haddaba siduu qur-aanka kariimku uga hadlay agoonta iyo in la ilaaliyo xuquuqdooda agoonta xuquuqdooda oo dhammaystiran waxaa ka hadlay kitaabka alleh iyo sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam haddii ay ahaan lahayd in laga warqabo si wanaagsan loo tarbiyeeyo waxaana dhinaca kale la isaga digay dhibaataynta agoonka iyo in loo awood sheegto la guulguulo oo isha lagu gubo ilaa uu dib u xusuusto geeridii aabbihiisa oo markaasuu ku dhaho naftiisa allah hadduu aabbahay ii noolaan lahaa sidan iguma dhacdeen in ka badan labaatan ayadood oo ka hadlaysa agoonta iyo xuquuqdooda ayaa kitaabka qur-aanka kariimka gudihiisa laga helayaa mar xaqoodu wuxuu ku xigaa xaqa alleh sida aayaddan واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا mar kale waxaa muslimiinta looga digayaa inay agoon ka dhibaan ama xataa ay la yimaadaan wax keenaya in agoonka la xumeeyo allah wuxuu qur'aankiisa ku yidhi كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين فأما اليتيم فلا تقهر dadka gaalada ah ee beeniyey maalinka qiyaamaha ee la is-xisaabinayo iyo siday ula dhaqmaan agoonta ayuu allaah kaga warramay kitaabkiisa wuxuuna yidhi أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم macnaha ay tilmaamayaan aayadahan waxa uu yahay midka agoonta tuqaantuqinaya wuxuu allaah ku daray kuwa beeniyey maalinta xisaabta oo ah qiyaamaha wuxuu rabbi inoo sheegayaa in haddii uu ka mid ahaan lahaa dadka rumaysan aakhiro iyo waxa ka jira inuusan agoonka ula dhaqmeen sidan dulaysiga iyo awood sheegashadu ka muuqato mar kale wuxuu allaah nooga digayaa in agoonta hantidooda xaqdarro lagu cuno wuxuuna yidhi ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا mar kale waxa uu qur-aanku ka hadlayaa dadka agoonta xoolahooda ku cunaya xaqdarrada إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا
marka aad akhrinayso kitaabka qur-aanka kariimka waxaad ku dhex arkaysaa rabbigeenna oo nagu boorinayaa inaan agoonta quudinno wayna badan yihiin aayadaha qur-aanka ee ka hadlaya agoonta iyo in loo samafalo sidoo kale rasuulka sala allahu calayhi wasallam wuxuu agoonta maalkooda oo xaqdarro lagu cuno ku daray dembiyada waaweyn ee lagu halaagsamo haddaba maxay yihiin faa'iidooyinka laga helayo kafaalaqaadka agoonta midda ugu horraysa waxay tahay inaad nebiga sala allahu calayhi wasallam kula saaxiibto jannada xadiid ku sugan bukhaari ayaana arrinkaasi tilmaamaya labo in qalbigaagu jilco danahaagana aad ku gaarto u naxariisashada agoonka iyo quudintiisa xadiid ku qoran dabaraani ayaana arrimahan tilmaamaya saddex inuu allaah ilaalinayo carruurtaada aad dhashay adigoo adduunka ka tegay aayad ku jirta suuratu nisaa ayaa arrintan tilmaamaysa haddaba tani waa abaalmarinta qofka kafaalaqaada agoonta uu helayo adduun iyo aakhiro barta oo ku camalfala waad ku liibaanaysaan labada daarood ee waxaadna ogaataan in abaalmarintu noqonayso hadba sida aad ugu camalfasho وامسح بكفك رأسه سترى على كفيك زهرا بالشذا مفغوما ولسوف تبصر في فؤادك واحة للحب تجعل نبضه تنغيما للحب تجعل نبضه تنغيما dhanka kale xilliyada ciidaha sida wakhtigan oo kale waxaa wanaagsan in si gaar ah looga warqabo agoonta lagu dadaalo ka farxintooda garab istaag weynna loo muujiyo walaal miyay kula tahay arrin qurxon in ubadkaagu ay farxad ku ciidaan iyadoo agoontu ilmaynayaan haddaba haddii ay arrintaasi ku damqisay walaalkayga muslimka ahow miyay kula habboon tahay inaad iska fadhiisato oo aad isha ka daawato
كتب الله علي أن أعيش اليتم يوما شاء ربي في علاه وسلاحي الصبر دوما
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين آه، هرت إسلام كان وحوي الدين والرحمة دين وحوي نحريس إيا كل سن سما فل إيا إسكار بقابط إسكار قبط صدوتكم على تلوك علميو آه، qofka agoonkaana wuxuu ka mid yahay dadka ugu shidacsan maaragtay jamaca oo in loo gargaaro oo maaragtay gacan loo fidiyo yuu u baahan yahay dee yatiimna waxaa la yihahdaa qof isagoo yar aan qaangaarin aabahii dhintay baa la yihahdaa marka qofkaas wuxuu u baahan yahay meeshii uu waalidku ka baxay ama aabuhu ka baxay cid u buuxisa oo wixii waalidku qaban lahaa xag dhaqaale iyo xag barasho iyo xag maaragtay iyo akhlaaqba iyo tarbiyaba in qof uma loo baahan yahay inta badan waxay ku dhacdaa dadka maarata qaraabadiisa ah oo qofka dhintay maarata de walaaladii iyo marata aabihii hadday nool yihiin dadkaas hadday soo dhaafto qoladaas ka adkaan waayaan agoonka maaragtay gacan qabashadiisa ama dayac laga dareemo inay dayacaan ilmahaas mujtamac weynaha muslimiinta ah baa xil ka saaran yahay marka inay arrintu soo gudubto oo iyaguna kaalin weyn ka qaataan qofka marka yatiimka waa qof bulshada o dhan u baahan runtii qaraabada xataa waxaan odhan karaa kuma fila liannahu meelo badan baa la rabaa in laga gargaaro qofka tarbiyadii tacliintii noloshiisii baa la rabaa in laisu taago marka qofkaasuna dee in loo islaamkuna dadka maxariis in loo naxariisto dadka ducafada ama dee taagta daran ee bulshada ka mid ah aad ba laynoogu booriyey innaguna waxaan ku helaynaa haddaan maaragtay dadka is garab taagno naxariista ilaah baan ku helaynaa iyo waxaan ku helaynaa iyo iyo nasar iyo guul ilahay gaalada naga siiyo iyo irsaaqdo ilaah inoo waasiciyo baynu ku helaynaa oo raxmadda inoo furo marka waatu xadiisku nebigu ahaa wahal tursaquuna watunsaruuna ilaa biducafaa'ikum dadkaa ducadoodaabaa lagu noolyahay maaragtay iyo maaragtay waxaa loo qabanayo ilahay gargaarku inaga siinaya ayaan ku soconnaa oo ilahay sabab uga dhigay muslimiinta maaragtay inay maaragtay ilahay khayriga ku siiyo iyo guula ku siiyo marka waxaa la rabaa in lagu eego il naxariisla lagu eego oo maaragtay madaxa loo salaaxo oo la dhaqaalayo ayaa la rabaa oo waxun laga laga dheereeyo marka laba dhinac markaan ka eegno horta xagga wanaagga saasaa loo gelayaa oo xataa waxaa weeye waxaa jira waxyaalo waxaa jira diinteenu inoo sheegtay oo qalbiga aada u saameeya oo taahiir ku sameeya oo jilciya oo qalbiga naxariista maaragtay geliya taa waxaa kamid a arrinta ayadaa waxaa kamid a in qofka agoonka lagu eego il raxmadeed oo madaxa loo salaxo loo naxariisto nabiga sala allahu aleyh wasalam waxaa nin saxaabiya isagoo la hadlaya wuxuu ku leeyahay ma jeceshahay atuxibu an yaliina qalbuka watutka xaajatak ma jeceshahay inaad maarata qalbiga ilahay kuu jiciyo oo qalbiga kuu dabciyo oo naxariistu ay gasho oo aad danahaagana aada gaadho markaa nabigu wuxuu ku yidhi irxam ilyatiima wamsax ra'sah waadcimhu min tacaamik yelin qalbuka watutrik xaajatak waxaa weeyaan u naxariiso adoon yatiim u naxariiso madaxa u salaax cuntadaas iyo quudka wax ka sii qalbigu waa ku dabcaya waa kuu jilcayaa danaha aad leedahayna ilahay waa ku oofin waad gaadhaysaa marka xadiidka nebigu aad buu inoogu boriyey maaragta xataa waxaa jira xadiiskan maaragtay oo axaadiiskan oo qofkii maarata muxuu ka helaya waxaan isweydiinaya muxuu ka helaya qofka tiim isgarab taaga ama adoon agoon isgarab taaga muxuu ka helayaa wuxuu ka helaya waxaan soo socda insha allah tacala sida nabigu noo sheegay nabiga sala allahu alay slam xadiis saxiix uu ku leeyahay ana wakaafilu lyatiimi fi ljannati haakada labada farood ee fardhexada iyo midan kaloo lagu tasbiixsado ayuu isbarbardhigay nebigu in yarna uu yaro kala fogeeyey marka wuxuu leeyahy aniga iyo qofkii yatiim kafaalo qaata oo noloshiisa isu taaga iyo tarbiyadiisa iyo korintiisa jannada waxaan ku nahay sidaas labadaa farood baan isugu dhownahay ayuu nebigu leh sal slam xadiiska waxaa warinaya can sahl ibni saciid baa warinaya qaala rasul lah sal slam أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى قعنت مارد فرد حدا يتكو حكتي ومارد لقد تصبح دو مركز سكنيو أيو يو النبي قصا سكرب دقي بركاس وحقا أنا كلف كلف وجي وفرج بينهما شيئا يربو كلف وجي وحن كسو أقولي حديث مختار مختصر الصحيح أمام البخاري وحديث صحيحة waxaa kaloo innaga hadda saaxadeena maasha allah waxaa jirta xoogaa maaragtay isku dayo ama muxaawalaad baa jira hadda agoonta loo qabto oo laga farxiyo oo dee xoogaa dantooda hadda yaanta waxaa weeye waa laga shaqaynaya insha allahu tacaala oo xarakada ama qiyaadada maaragtay xarakada iyo hogaanka maaragtay muslimiinta bariga afriqiya yani kama seexan arrinta iyada ah marka waxaa jira isku dayo oo hadda bilow ah baa jira insha allahu tacaala oo laga wado in maaragtay laisku dayayo in la wanaajiyo dadka agoonta maaragtay la dhaqaaleeyo maarata soohoda kor loo qaado wax la baro la tarbiyeeyo noloshooda laga warhayo marka waxaa kamid a nashaadada nashaadaadka iyo maaragtay iyo xarakada waxyaalaha maaragtay intiinta u qabato waxaa kamid a in maalmaha ciidaha munaasabaadka ciidda sida ciid al adxaa iyo maaragtay aada loo soo dhoweeyo loo gado waxay ku ciidi lahaayeen hadduu yahay wax gashan lahayo dharaha alcaabtii ilmuhu yaran u baahnaay ku ciyaari jireen maaragtay lagu ciyaari lahaa xaflada loo sameeyo aada maaragtay ay maaragtay looga farxiyo ayaamahaas way dhacday sanadihii soo socda dhowrkaana way dhacaysay sanadkanna hadda oo ciiddii inshaalla fooda nagu soo haysana waxaa weeye tababashadaasa lagu jiraa iyo waxaa lagu jiraa hawsha iyada guud ahaana dadka muslimiinta ah dhammaantood in in cid lagu eego maaha gaara lagu eego sida agoonta loo dhaqaaleynayo waxaa weeye qof kastoo waxay kara oo muslima oo de hadday ganacsan tahay hadday maaragtay dadkii maaragtay ilahi wax sii ay tahay dadkii muxsiniinta hadday yihiin howlaha iyaga inay ka qayb qaataan ayaa loo baahan yahay oo nin walba dee uu u baahan yahay inuu jannada helo uu nebiga noqdo sida labada fardood kale jannada uu nebiga kula noqdo wuu u baahan yahay dhammaanteena u baahan cid gaar gaar kuma arrintaasu marka iyagana walaalaha oo muslimiinta ilahi wax siiyey inay ka qayb qaataan oo agoonta ka farciyaan hadday qaraabadooda agoonta yihiin ay si ilgaara kusii eegaan haddii agoon weynta kale iyo dadka agoonta badanna waxay ku taaran karaan ay ku taartaan oo nashaadaadka loo sameeya iyo farxadda laga farxinayo qayb ka galaan ilahay say jannadiisa ugu helaan oo naxariis uga helaan qalbiguuna ugu dabco ilahayna ugu naxariisto ayaa iyagana loo baahan yahay marka hadda maxaa waxyaalaha la qabto waxaa ka mid ah masha allah madaaris baa la dhisay weli bilow ha iska ahaato ciidihii baa laga farxsiinaya dharkii baa loo gadaya macalimiintii madaariska dhigaya baa dee iyagu waxay ku dhiganayaan agoonta waxay ku dhiganayaan madaariskii lacag la-aan ay ku dhiganayaan waxyaala badan baa muuqdo insha allah oo bidaayad fiicana waxaan rabnaa inaan insha allah juhudii lasii laban laabo oo laga wada qayb qaato oo laysu taago arrintaa midda kale dhinac kale waxaa la rabaa in layska dhowro agoonta in dhiba loo geysto oo dee qof ama maalkooda lagu xadgudbo ama iyaga naftooda lagu xadgudbo waciid badan baa arrintaana kusoo arooray oo qof kastoo maaragtay qof agoona uu maaragtay mas-uulka ah ama deris la-ah ama arkaba jidka ku arka waxaa la rabaa inuusan marna waxaad guduba xaggiisa ka imaanin xoolihiisana in alla isaga dhowro dadka maarata ilahay mas-uuliyadda xoolahaas u saaray oo qaraabada ka mid yihiin ama dadka dee ay taanta loo dhiibay maalkooda loo dhiibay iyagana waxaa la rabaa aad isaga ilaaliyaan oo waxaa wati ayad ayad wixii daran baa soo adooray oo kus- arrintaa ku saabsan soo arooray allahi wuxuu leeyahy qur-aanka wuxuu ku leeyahay ina aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dulman inama yakuluuna fi butuunihim naaran wasayaslowna saciira saciira ka dambaysa ninkii xoolahaas darra ku qaata midda kale ilahay wuxuu leeyahay fa ama alyatiima falaa taqhar wax dhibaba inaad ka geysato lama rabo aayad kale suuradda waa tahay araayta aladii yukadibu biddiin fadalika aladii yadcu lyatiim markaa isaga waxaa la yidhi kayfa waxaa la yukadibu biddiin waxaa la yidhi diinta wuxuu beeninayaa thawaabkii ilaahay uu aakhira ugu talagalay iyo ciqaabtiiba waa moogyihiin ninka addoonka maarata ku cayaaraya ee maarata dhibaya marka halkaasaaba la mariyay inuu ninkan ilowsan yahay aakhiradii ayaa laga soo qaaday markay leeyihiin yadcul yatiim waxay leeyihin waa midka agoonka riixa oo ma xaqiisa ka riixa oo bilcunuf iyo xoog kaga qaada wixii xaqiisa ka ama dhibo weeyaan marka waxaan leenahay agoonteenna insha allah way noo baahan yihiin bulshaduna waxay isku de islaam baan dad islaam baan nahay in qofka daciifka laga tago oo maalintu baahan yahay lagu dhaafo waxaa weeye ciqaab baa ka imanaysa haddii la wanaajiyo oo dee xaqiisa la mariyana ilahay waxaa nagu siinaya gargaarkiisa iyo guushiisa iyo naxariista iyo raxmadiisa nagu siinaya marka qof kastoo muslima oo maaragtay maaragtay dee ilaahay ka raba khayr ka raba iyo wanaag ka raba iyo aakhiro inuu wax waan la kulmo waxaa la rabaa insha allahu tacaala inuu dadka ay taamta maaragtay ilaahay aabayaashooda ilahay ka qaaday oo intooda badan weliba jidka ilaahay ku bixeen iyagoo diintan difaacaya iyo dalkan difaacaya iyo ummaddan in lais- maaragtay laisu taago oo farxaddaa maanta loo sameynaya hadda fooda inagu soo haysta laga qayb qaato wixii laga qayb qaadan karo qof walba wuxuu heli karo iyo qof walba meeshu maaragtay iska- boos ku qaabsan karo oo arrintaa ka qabsoo loo kala hadhin ayaan insha allah walaalaha ugu naseexayn lahaa hada wasala allahu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin قادر يمحو همومي كلها برضا يجلل منطقي وفعالي waa hagaag barnaamijka daryeelka ducafada qeybihiisa dambe ayaad dhegaysanaysaan dariska waxa uu leeyahay xuquuq adag waxaana dartiisa ay dadka qaar ku mutaysteen cadaab halka kuwa kale ay ku heleen naxariista allah warbixintan wuxuu walaalkeen cabdiraxmaan beder ku eegayaa xuquuqda deriska iyo sida ay diinta islaamka uga hadashay arrinkaas
من لي بإنسان إذا جاورته لم أشك يوما من قبيح فعاله وإذا نأيت فليس ينأى عهده فالود والإخلاص بعض خصاله فالود والإخلاص بعض خصاله من لي بإنسان إذا
islaamka wuxuu in badan ka dardaarmay deriska wuxuuna siiyey muhiimad gaar ah isagoona xarimay dhibaatayntiisa wuxuuna allah subxaanahu wa tacaala deriska xaqiisa sheegay kadib markii uu sheegay cibaadadiisa iyo wuxdaaniyaddiisa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا nebiga sala allahu calayhi wasalamna wuxuu xaqa deriska uga hadlay axaadiid badan oo ka sugnaaday wuxuuna nebiga sala allahu calayhi wasalam yidhi jibriil kama uusan zuulin inuu deriskaygala dardaarmayo ilaa aan u maleeyey inuu dhaxalka wax ka siinayo waxaan uu xadiidkana tusinaya in nebiga sala allahu calayhi wasalam uu si aada uga hadlay xuquuqda ay deriska leeyihiin waana shay weyn oo laga rabo inuu ku baraaruga qof kasta oo muslim ah deriska waa midka dembiga ku haya gurigaaga saxaabadiiyo salafkana waxay siiyeen qeexitaan kala duwan waxaana uga caansan tacriifka uu ka bixiyey saxaabiga jaliilka ee cali bin abi taalib allaha ka rala noqde wuxuuna yidhi deriska waa midka maqlaya uu yeritaankaaga waxaana halkaas laga dheehanaya in deriska uu yahay qof kasta oo codkaaga maqlaya adigoon adeegsanaynin wax mikrifoon ah waxaana uu qaybsamaa deriska ilaa saddex qaybood mid kastana waxuu leeyahay xuquuq u gaar ah midka koowaad waa deriska muslimka ee qaraabadaada ah waxaanu isaga leeyahay saddex xuquuq kow xaqa islaamnimo labo xaqa qaraabanimo saddex xaqa derisnimo midka labaad waa deriska muslimka ah waxaanu uu kugu leeyahay laba xaq kow xaqa islaamnimo labo xaqa derisnimo midka saddexaad waa deriska gaalka ah wuxuuna kugu leeyahay hal xaq oo keliya waana xaqa derisnimo asbaaba uu islaamka xuquuq gaara u siiyey deriska ayaa mid ay ku jirto wanaagga qofka insaanka maxaa yeelay dhammaan dadka ku sugan adduunyada waa kuwa la imtixaanayo dhibaatooyinkanay kaga hareeraysan yihiin dhan weliba mana ahan qofka insaanka mid keligiisa u adkaysan kara dhibaatooyinka soo wajahaya xitaa haddii uu adkaysado wuxuu kala kulmayaa dhibaatooyin kala duwan marka sidaasi daraaddeed qofka insaanka wuxuu siyaada ugu baahan yahay dad garabkiisa ah islamarkaana deris la ah halkan waxaa inooga caddaaday baahida weyn ay bani aadamka u qabaan deriska iyo sida ay isku saameynayaan xilli kasta iyo wakhti kasta in xaqa deriska la gutana waa waajib ka mid ah waajibaadka waaweyn ee dusha ka saaran ruuxa muslimka ah waxaana waajibaadkaasi ka mid ah in laiskaalmeeyo wakhtiyada adag iyo xilliyada munaasabadaha sida maalmaha ciidda iyo wakhtiyada kale uu deriska u baahan yahay garab iyo kaalmo hase yeeshee xaqani weyn ee uu islaamka muhiimadda gaarkaa siiyey waxaa jira dad badan oo maanta ka qaafil noqday kuna mashquulay arrimahooda gaarka ah iyagoo aan ka warhenin deriskooda haddii uu xanuunsan yahay haddii uu dhibaataysan yahay iyo haddii uusan faraxsanan sidiisa oo kale sida maalmaha ciidda waxaana dadkaasi noqdeen kuwa aan marnaba u noolayn ilaa naftooda mooyaane kana fikirinin ilaa iyo maslaxaddooda waxayna ka dhinteen dareenkii walaaltilma iyo midkii derislime ee islaamku ku baaqayey dadkii hore iyagoo jaahiliin ayaana waxay ahayeen kuwo mar walba ku faana deris wanaagga iyo martisoorka alxaafid ibnu xajar raximahullah wuxuu yidhi magaca deriska waa mid kulminaya muslim gaal cadow saaxiib mid wax kuu taray mid ku dhibaateeyey qaraabadaada qof aadan qaraabo ahayn midka uu gurigiisa ku dhow yahay iyo weliba midka uu gurigiisa kaa fog yahay waxaana dhammaan dadka muslimiinta ku waajib ah inay la tacadufaan oo ay u naxariistaan deriskooda kana joojiyaan dhibaatooyinka islamarkaanay ka warqabaan xanuunkiisa iyo murugadiisa xilliyada ciidaha waa wakhtiga ugu badan ee uu dadka imahal galo islamarkaana ilaawaan deriskooda iyo xaqii uu ku lahaa waxaana dardaaranada nebiga sala allahu calayhi wasalam ka mid ahaa in qofka muslimka uu walaalkii la jeclaada waxuu isaga naftiisa la jecel yahay waxaana soo galaya wax weliba oo ay ugu horrayso maalmahan oo kale sidaad u jecesha inaad adiga iyo ehelkaagaad u faraxsanaataan ayaa wanaagsan inaad uga fikirto deriskaaga wixii aad ku caawin kartan aad ku caawisaa adigoo ixtisaabsanaya gudanayana xaqa uu deriska kugu leeyahay cabdulaahi ibnu camar ibnu caas ayaa waxuu maalin ehelkiisa u gowracay neef ari ah markaa buu yidhi wax ma uga hadiyeyseen deriska yahuudiga ah ilaa i saddex goor ayuu ku celiyey cabdulaahi markaabaa wuxuu yidhi waxaan maqlay nebiga sala allahu calayhi wasalam oo dhahaya jibriil kama uusan zuulin uu deriskaygala dardaarmayo ilaaan u maleeyey inuu dhaxalka wax ka siinayo sidoo kale saxaabiga jaliilkii abi hureera ah cabdiraxmaan ibnu saqara doosi waxuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa yidhi yaa iga qaadanaya kelimaadkan oo ku camalfalaya ama baraya qof ku camalfalaya abuu hureyre ayaa yidhi aniga rasuulkii allow nebiga ayaa gacanta abuu hureyre qabtay wuxuuna yidhi iska ilaali xaaraanta waxaad noqonaysaa qofka kan ugu cibaadada badan ku raali noqo wuxuu allah ku siiyey waxaad noqonaysaa dadka midka ugu hodontinimada badan deriskaaga u xsaan fal waxaad noqonaysaa mu'min dadka la jeclow waxaad naftaada la jeceshahay waxaad noqonaysaa muslim qosolkana habadinin maxaa yeelay qosolka wuxuu dilaa qalbiga waxaa wariyey imaamu tirmidi nebiga sala allahu calayhi wasalam waxauu xadiid kaleoo ka sugnaaday ku caddeeyey in dadka midka ugu khayrka badan uguna fadliga badan inuu yahay midka u khayrfala deriskiisa iyo saaxiibadiisa nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi dadka waxaa ugu wanaagsan qofka u wanaagsan saaxiibkiis deriskana waxaa u wanaagsan qofka u wanaagsan deriskiis ugu dambayntii xuquuqda deriska ayaa ah mid aad u weyn waana inaad ka ilaalisaa arrimo ay ka mid yihiin dhibaataynta islamarkaanaad ka indhalaabataa gafafkiisa oo idil hanaa noqonin mid qaladaadkiisa ku sheegsheega bannaanaha allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kitaabkiisa munasalka noogala dardaarmay deriska inaan wanaag u samayno bal allah subxaanahu wa tacaalaa wuxuu ku lamaanay towxiidkiisa iyo waalidka oo baari loo noqdo in deriska loo asxaanfalo allah wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay'a wabilwaalidayni ixsaana wabidi lqurba walyataama walmasaakiini waljaari di lqurba waljaari ljunubi walsaaxibi biljanb ila aakhiri alaaya aayadda kariimka ah allah subxaanahu wa tacaala si adag oo adag ayuu wuxuu nagala dardaarmay deriska waa jaari dilqurbaa iyo jaari ljunubi cabdulaahi ibnu cabaas iyo mujaahid iyo jamaaca min ahli lcilmi wuu ka mid yahay imaamu albukhaari jaaru dilqurbaa waxay ku fasireen waxay yidhaahdeen aladii baynaka wa baynaka baynaka wa baynahu qaraaba waa deris kaala dhexeeyo qaraabanimo sidoo kale jaaruljunubi raggaas culummada waxay ku fasireen waxay yidhaahdeen aljaar huwa aladii laysa baynaka wa baynahu qaraaba yacnii aayaddu waxay ka hadlaysaa deriska aad qaraabada tihiin iyo deriska aadan qaraabada ahaynba waxau ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku farayaa kuguna adkaynayaa in loo isxaanfalo sunnada nebigana sala allahu calayhi waaalihi wasalama arrinkaasi aad iyo aad ay u adkaysay wuxuu soo saaray imaamu albukhaari muslim min xadiidi caaisha nebiga wuxuu yidhi sala allahu alayh waaalihi wasalam maa zaala jibriilu yuusiinii biljaari xataa danantu annahu sayuwaritha jibriil kama zuulin inuu igala dardaarmo deriska ilaa aan ka mooday in ay derisku isba dhexli doonaan yacni nebiga wuxuu leeyahay jibriil ku celcelinta faraha badan uu igaga celceliya igala hadlay deriska waxaanba mooday in deriskuba ay isdhexli doonaan cabdulaahi ibnu camr bnu alcaas radia allahu tacaala canhu asagoo arinkaa adkaynaya maalin maalmaha ka mida ayuu gurigiisii wuxuu ku qashay neef ari ah yacni ay hilbaystaan ilmihiisa markaasu wuxuu ku yidhi ninkii shaqada hayay oo ariga qalaya wuxuu yidhi hal ahdayta lijaarina alyahuudiy deriskeenii yahuudiga ahaa hilibkii wax ma ka siisay markaa u fiirso weliba laba goor uu ku celceliyey maka siisay maka siisay maxaa dhacay buu yidhi fa inii samictu الnabiya salى اllahu عalayh waali waslm yaquul maa zaala jibriilu yuusiinii biljaar xataa danantu anahu sayuwaritha yacni heer waxaa la gaaray deriska yahuudigaan dhibaatada ku gumaynin in laga warqabo maxaad u malaynaysaa deriska ixsaan deriska muslimka alixsaanu ila aljaari waa calaamad weyn oo ka mid ah min calaamaati aliimaani nabig wuxuu lehy sala allahu alayh waaalih wasalam man kaana yu'minu biاllahi walyowmi alaakhir falyukrim jaarah waa xadiidkii dheeraa oo nebiga sala allahu alayh waaalih wasalam noogala dardaarmay deriska deriska oo la dhibayo waxay ka mid tahay min kabaa'iri dunuubi waxaa laga warinayaa xadiid abishurayx wuxuu yiri nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh waaalih wasalama xadiidkana bukhaari muslim baa soo saaray wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min ma rumaynin ma rumaynin ma rumaynin markaasaa la weydiiyey nebiga waa kee midkaas rasuulka allow markaasuu yidhi sala allahu alayh waali wasalam midka aan rumaysnayn ilaaha iyo maalinta dambe waa alladii laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqahu waa midka deriskiisa shartiisa iyo dhibaatadiisa aanan aan ka aamin noqonaynin abudardaa abudar nabi wuxuu ku yidhi haddaad maraq karsanayso maraqa biyaha u badi watacaahad maca jiraanika marka waxaan leeyahay baaraka allahu fiikum deriskeenna aan ka warhayno si aan uga noqonno ahluliimaan wasala allahu wasalam wbaaraka calaa nabiyina moxamed
وإذا مرضت يعودني متألما ويحوطني بحنانه ودلاله ويحوطني بحنانه ودلاله من لي بإنسان إذا جاورته لم أشك يوما من قبيح فعاله وإذا نهيت فليس ينهى عنده الود والإخلاص بعض خصاله فالود والإخلاص بعض خصاله
قصرت لكن الكريم أحاطني نعما لا أعجز وصفها بمقالي فالعين تدمع حين يغمر فضله قلبي وما أديتها
guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka daryeelka ducafada oo aan kusoo gudbinnay jawaaniib kala duwan oo ka mid ah sida ay dadka muslimiinta isku garabsan lahaayeen khayrka islamarkaana wax u tari lahaayeen kuwooda ducafada ah waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala oo inoo suurageliyey diyaarinta iyo soo gudbinta barnaamijkan sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa culimmada iyo walaalihii nagala qayb galay barnaamijkan iyo dhegaystayaasheenna tan iyo intaan ku kulmi doonno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
كم أمهل الرحمن قلبا غافلا فلعله يصحو على إقبال إني وإن ضعف المسير لمقبل فاغفر لقلب ضج بالأشغال فاغفر لقلب ضج بالأشغال